فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida xarakada shabaabulmujaahidiin oo baahisay sawirada dagaalkii taariikhda galay ee arbacadii lasoo dhaafay lagu qaaday askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka ceelsaliini gobolka shabeellaha hoose sharaxaad ayaan idinkaga haynaa sawiradaasi iyo macluumaadka ay xambaarsanaayeen wilaayada islaamiga ah ee mudug oo kulamo xasaasi ah la yeelatay qaar ka mid ah qabaa'ilada beesha habargidir waxaan idiin soo gudbin doonnaa waaliga wilaayada islaamiga ah mudug iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay kulankaasi qodobada dhuuxa waraysida caawa intuu socda aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka somalilan oo wacad ku maray inay kalsoonida kala laaban doonaan madaxweynaha somalilan oo ay ku eedeeyeen keligii talisnimo waxaan idiin soo gudbin doonnaa shir jaraa'id ay qabteen hoggaamiyaasha xisbiyada ucid iyo wadani ee ka jira hargaysa aabba soomaaliyeed oo ka cabanaya dowladda federaalka ilaa iyo haatan in ay ka meermeerayso bixinta diyada wiil uu dhalay kaasi oo horay fal dil ah kala kulmay ciidanka nabad sugidda dowladda federaalka dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose warbixin ka hadlaysa dowladdaasi ayaan idiin soo gudbin doonnaa biidni illahi ilkariim barnaamijka caawa waxaa igala qaybgelaya waryaheena maxamed ciise waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد wahagaag waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaynu guda geli doonnaa barnaamijka dhuuxa xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay baahisay sawirada dagaalkii taariikhda galay ee arbacadii ka dhacay ceelsaliini oo ka tirsan shabeellaha hoose sawiradaasi ayaa bannaanka keenay fashilka dowladda federaalka maadaama madax ka tirsan dowladda federaalka ay horey u sheegeen in ay iska difaaceen weerar kaga yimid xarakada shabaabulmujaahidiin oo wax khasaara aysan kala kulmin weerarkaasi waxaa la arkay meedadka askarta dowladda federaalka oo bilqanxerada iyo daafaheeda waryahan cabdulahi yaasiin jaamac ayaa isha soo mariyey sawirada mu'asasada alkataa'ib waxaana uu isdul istaagayaa waxa uu sawiradaasi ku arkay sawirro uu soo bandhigay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay muujinayaan jabkii ciidamada dowladda federaalka ah loogu geystay deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo arbacadii lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo weerar kula jarmaaday iyo ciidamada dowladda federaalka ah sawiradu waxa ay si dhaba u muujinayaan wixii meesha ka dhacay waxayna niyijab ku abuurayaan dowladda federaalka ah iyo ciidamadeeda iyo weliba taageerayaasheeda waxaa la arkayaa meydadka ciidamada dowladda federaalka oo halkaasi gangamboon ka gadaal markii askarta xarakada shabaabulmujaahidiin ay darandoori rasaas ula dhaceen rasaas ayaa qaar ka mid a ciidamada sajuudda ka haleeshay halka kuwo kalena ay meelo kale uga dhacday waxaa la arkayaa askarta oo saliiq badan islamarkaasina ciidda iyo dhiiggii ka baxay jirkooda ay isla qabsadeen meydadka qaar waxaa dul saaran amaba ag yaalla qoryihii ay ku dagaalamayeen qaar ka mid a askarta waxaad arkaysaa iyada oo la tooganayo sawirada qaarkood waxay muujinayaan qaar ka mid a askarta oo nolosha lagu qabtay islamarkaasina indhaha taagaya oo aad u argagaxsan waxaa la arkayaa uuro madow iyo qiiq samada isku shareeray oo hareeyey dhufaysyada ciidamada dowladda federaalka oo ahaa kuwo aad loo adkeeyey sidoo kale sawiradu waxaa ka muuqda gaadiidka ciidamadu ay isticmaalaan oo ay gacanta ku dhigtay xarakada shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada mujaahidiinta oo qabsaday hubka culus ee gaadiidka lagu rakibo askarta xarakada shabaabulmujaahidiin oo wata calanka towxiidka ayaa waxay dhex lugaynayaan xerada ciidamada dowladda federaalka ee ceelsaliini sida muuqata haradigii ciidamada dowladda federaalka ayaa cagaha wax ka dayey markii saaxiibadooda kale dhegta dhiigga loo daray sawiradaani waxa ay beeninayaan warkii dowladda federaalka ka soo baxay ee ahaa inay iska difaaceen xarakada shabaabul mujaahidiin khasaaraha dagaalka ceelsaliini intaasi kuma eka ee isbitaalada magaalada muqdisho ayaa waxay la ciirciirayaan dhaawacyada askar kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dhowaan la arkayay asigoo gorada laalaadinaya ka gadaal markii uu dul istaagay qaar ka mida ciidamadiisa oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay rasaas darandoori ah la dhacday dhibanayaasha ku wada hadli karay ayaa ra-iisul wasaaraha uga warramay qaabkii weerarka loogu ekeeyey xerada ay ku sugnaayeen ee ceelsaliini iyo jabkii halkaasi iyaga ku gaaray ciidamada shisheeye ee deriska la ah ceelsaliini kuna sugan lamerlixdan marka iyo buufow ayaan u soo gurman askarta ay saaxiibada ahaayeen ee la weeraray waxaana qolo weliba iska daa inay tilaabo soo qaaday ay ka baqaysay in iyagana lagu soo wajahan yahay oo cagta la mariyo inta la xaqiijiyey lixdan iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalkii ceelsaliini waxaana xusid mudan isla maalintaas arbacada ee askartaasi la laayay in askar kale oo usoo gurmatay lagu galay inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaana lafoole laba iyo soddon ka midana halkaasi dhegta dhiigga loogu daray sidoo kale dagaal ka dhacay qoryooley waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah isugeyn arbacadii lasoo dhaafay dowladda federaalka waxaa dagaaladii shabeellaha hoose ka dhacay looga dilay boqol iyo laba askari weeraradan askarta badan lagu laayay waxay dhaceen waxyaruun kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu bixiyey waraysi uu ku sheegayo in ciidamadoodu ay geesiyaal yihiin islamarkaasina xarakada shabaabul mujaahidiin aanay ku dhicin inay soo weerarto farmaajo waxa uu muuqdaa inuu yahay qof iskhilaafaya islamarkaasina wararkiisu ay iska hor imaanayaan waxaana xusid mudan inuu horay u sheegay in ciidamadiisu aanay lahayn caqiido taasina ay keenayso in ay mar waliba jabaan oo goobaha dagaalada looga adkaado halka uu xusay in askarta xarakada shabaabul mujaahidiin ay caqiido leeyihiin oo ay aaminsan yihiin haddii dagaalada lagu dilo in ay janno gelayaan barnaamijka dhuuxa qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa waxaana ku soo maqan qodobo dhowr ah laakiin iminka wilaayada islaamiga ah ee mudug waxa ay kulamo ballaaran la qaadatay odayaasha dhaqanka beelaha saruur saleemaan iyo ceer oo ka tirsan beesha habargidir kulamadaasi ayaa waxaa berber socday dowlad diini ah waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah goordha waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad uu kulanka ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug laakiin marka hore nala dhagaysta qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelahaasi kuwaasi oo goobta ka ballan qaaday in mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ay ku jiraan ay naf iyo maalba kaga qayb qaadan doonaan intaan hadda meesha ku jirnay waxaa noo socday kulamo goongooniya oo aan ku adkaynayno awaamiirtii nala faray waxaanan jecelnahay in nala garab galo oo wixii dowladu qaba jirtay haddayan noo diidin cadowga nagu meersan oon meel uga soo wada jeesanay in naloo qabto kaalmo waa u baahannahay yacni dad ducaada oo na dhex mara waa u baahannahay waa annaga ballan qaadayna inaan garab siino oon si wanaagsan ula shaqayno waana ballan adduunyada lagu waari maayo dadku waa dhimanayaa hoos baa loo socdaa waxaa labayda waxaan garannaa beesha saruur madarkaas waxay og tahay cadowga islaamka cadowga dalka iyo cadowga diinta dad waaye qof yar iyo qof weyn dumar iyo rag intii ka dhexayda waxay og yihiin wax alla wax aan danu ahayn dalkooda iyo dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo diinta islaamka waxaan danu ahayn waa ka soo horjeednaa waxaanan diyaar la nahay garab iyo hiil iyo hoo iyo iska dhicin inta cadowga looga soo horjeesto aan raalli ku nahay sidaasaan rabnaa haddii ilaahay idmo waa badan yahay raggu raallina ha layga aado haddaan samberi dhexday waa ka bax bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah axmed cali siyaad nabadoonada saruur ka mid a waxaan caddaynayaa meeshan inaan joogno kow iyo toban habeen iyo maalmahooda oo dareemi kartaan inay isku noqonayaan labaatan iyo labo walaayaday annaga intaas isla jirnay war badan kabacdi iyo hadallo badan oo nadhex maray waxaan go-aansanay shareecada islaamka inaan ku dhaqanno ummadayadana aan kula dhaqanno annaguna aan ku dhaqanno wixii ay noo keentay oo talaa walaayaduna aan qaadanno saasay noogu dhammaatay ma rabno laablaab waxaan rabnaa diinta islaamka wixii kasoo horjeeda inaan gacanta iyo afka iyo haraati waxaan la gaarno la dhacno goobta dowladda lagu soo gabagabeeyey waxaa ku sugnaa oo kelimad ka jeediyey sheekh abuu cadnaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug bismillaah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم أجمعين الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الله تبارك وتعالى يا مهد علينا إن بدن الله تبارك وتعالى نسي نعم كيسا أينان ترتري كرين فراه بدن إسلام نمضي إيمانك iyo magaranaysaa jahaadka iyo amniga iyo nicmadana siiyey alxamdulilah allahaasaan umahadinaynaa uma waan u mahad celinaynaa akhyaarta beelaha reer mudug ee halkan isugu yimid ayagoo ka tashanaya diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo sidii ay diinta u hormari lahaayeen ka tashanaya dowlada ku qaatay muddadii dheereyd ee halkaan awdan joogna ku sabray waan u mahad celinaynaa runtii waxaan leenahay acmaashiinna allah barakeeyo wakhtiga aad bixiseenna gadaashiinna wixii aad ka soo tagateena adduunahay allah inin xifdiyaan inin leenahay wajazaakum allahu khayran alxamdu lilah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waactasibuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan waxaan isu daarmaynaa ilaahay diinkiisa inaan horta awalan baranno marka labaadna aan isku maamulno marka saddexaadna aan difaacnoon ilaashanno diin la yska sheeganayo anugu muslim baan ahay muslimku ma noqonays waa inaan diinteenna barannaa waa inaan nafteenna ku tadbiiqinaa nafteenna waa inaan ka bilownaa aan ka bilownaa gurigeenna dumarkeenna iyo caruurteenna waa inaan ka bilownaa ehelkeenna waa inaan barnaa haddana waa inaan ku dhaqannaa waa inaan difaacannaa haddana warnimayo maanta soo ma ogdiin diinta in lagu soo duula soo ma ogdiin dalka in la qaatay soo ma ogdiin badda khayraadkeeda in la guranahayo soo ma ogdiin mase maba ogdiin waa uun iska maqal bayin ku tah wallaahi taasaa xaqiiqa gaala waa soo qoryo guratay kuwa doqmeen ahoo liidliita oo xasan iyo maxamed iyo faarax iyo gacal iyo magacyadaas leh oo annaga naga dhashay bay soo wateen dhulkay rabaan inay ku qabsadaan wax noocaas oo owr boonaad ah bay doonayaan inay ku qabsadaan dalkeenna ku qabsadaan diinteennana ku burburiyaan waxay doonayaan diinteenna inay naga fidneeyaan waxay doonayaan dumarkeenna inay xijaab ka dhigaan waxay doonayaan khayraadkeenna inay la baxaan taa miyaan aqbalaynaa maya ma aqbalayno warnimayow diinteenna miyaa nusqaanah waxaan leenahay diinteenna aan ilaashanno war magaalaan ka baqaynaa maya kama baqayno maanta waxaad arkaysaa dad soomaaliyeed oo ku faanahaya annagu diinta masiixiyadaan galnay kuwa dhahaya kuwa wax kala sheegsheegaya oo la dayaxaa la tegey iyo halkaasaa la gaaray iyo adduunkan ma arkaysaa maantay gaaray dayaxa la gaaray oo diyaaradaha la qaatay maantay diin soo degta kun iyo afar boqol iyo afartan iyo kow sano ka hor lamaba jaan qaadi karto daddaha ayaad arkaysaa kuwana waa qarsanayaan laakiin qaabkaas waa qabaanoo waxay leeyihiin war diintan islaamkood sheegaysaan janeefo ma laga ogyahay waashatoon ma laga ogyahay qaramada midooba min la shaqaynayaan seed u shaqaynaysa war waxaa gaalnimo waaye ciddii qabtana ilaahay ha uga toobad keento annaga waxaan u ballannay dadkeennii intaa wada joogay ee muslimiinta ahaa ee walaayada iyo xarakada iyo ma garanaysaa ka koobnaa dadka muslimiinta ahaa ee reer mudug waxaan u ballannay ilaahay diinkiisa inaan hormarinaan u ballannay dacwada in la hormariyaa loo ballamay diinta in la faafiyaan u ballannay inaan difaacnaan u ballannay soo sidaa ma aha sidaa wey sidaasaan u ballannay waxaan leenaha marka barbarkay ka baxdaa waabakayla galeen warnamayo diinteenna aan difaacanno gaalana hadda ayada allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay alyowma ya-su aladiina kafaruu min diinikum falaa takhaafuuhum wakhaafuunii war aniga iga baqa ha ka baqina kuwa ma ogtahay liito oo adduunka ku liito oo aakhiro ka quustay ha ka baqina aniga iga baqa allah baan ka baqaynaa asagaa sharaf leh muslimiintaa sharaf iyo cisi leh diinta islaamkaa sharaf iyo cisi leh ayadaan u ballamaynaa gaalana been waaye macaawinay bixihaysaa iyo bustay ku saaraysaa iyo waa kuu gurmanaysaa iyo waa kuu gargaaraysaa iyo been waaye soomaalidu waxay tidhaahdaa nin ku dilay harkuguma jiido gaalow waxay rabtaa meelay iskala soo baxaan kan diyaaradda wata ee madfaca tuuraya kan kaaraha guryaha ku burburinaya kan maatada laynaya kan macaawinaan wadaa leh hal xafiisaa laga wada xukumaa hal meel baa laga soo wada diray hal taris bay leeyihiin geedka iga bixi anna bacdaan hor uga waabaa waayo warkiisu wargaala dantay naga leedaha maxay tahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walan tardaa canka alyahuudu walaa nasaara xataa tatabica milatahum ma arkaysaa yuhuud iyo nasaaro nabi maxamedow kaama noqonayaan raalli kaama noqonayaan ilaa aad ka raacdid waxa iyagu ay ka din yeesheen ee beenta ah quscabalaadka ah iska ma arkaysaa beenta ah ayagu ayse samaysteen annagu maxaa naha dariiqii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma soconno miya ma gaala kaa raalli noqonayso ma yuhuuda kaa raalli noqonayso ma nasaaraa kaa raalli noqonayso may ma jirto taa looma fadhiyo kuwan dabadhoonkaha dabada xirxiran ee magacyada soomaalida leh ee la yaqaana in hebel in hebelana yaan lagu sirwin nimankaa niman doorsoomay weeyaan niman waxa weeyaan qolo kala yeelatay weeyaan niman soomaalinimada ka baxay weeyaan niman diintooda ka baxay weeyaan yaan lagu sirmin yaan lagu dagmin war soomaaliya indhaha kala qaada muslimiina indhaha kala qaada dalkiina waa lagu soo duulay diintiina waa lagu soo duulay khayraadkiina la doonayaa in lala baxo qabyaalada ka taga waxa aad soqolqolayhaysaan ka taga soodimaha beenta ahood isku sheeganaysaan ka guura islaamka soodina uma taalo islaamka soodina uma taalo muslimiintu hal far weeyaan hal jasad waayaan muslimiintu cadaawadda iyo collaytanka iyo soodin udhigidda dhibaatogelintu gaalada weeyaan wa tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan inaad isu kaashataan biriga iyo samafalka iyo wanaagga inaad isu kaashataan deriskiinna aad dhowrtaan ehelnimo aad isu xiriirisaan adinkaa adinkaa ehela adinkaa dhalasho ehel u ah adinkaa muslimnimo ehel u ah adinkaa derisnimo ehel u ah intaaba xuquuqdaa ratibmaysa inaad ilaalisaan oo isu kaashataan walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan ha isu kaashanina collaytanka ha isu kaashanina ceebaha ha isu kaashanina qabyaaladda ha isu kaashanina wax alliya wixii ma garanaysaa dib u dhigi kara deganaanta dib u dhigi kara diinku dhaqankiinna dib u dhigi kara derisnimadiinna walaalayaalo waxaan iniin dardaarmaa inaad isu kaashataan wanaagga iyo samafalka iyo biriga iyo deris wanaagga inaad isu kaashataan soodimaha iyo isriixriaxa iyo goofkayga iyo gurigaygana aada iska daysaanoo dadkaana kullu waxa weeyaan ehel weeyaan walaalo weeyaan waxba isugu darsana waxba kale ma leh waxaan iniin dardaarmayaa qabyaaladda inaad ka guurtaan iyo qoloqolada ee aad isxiriirisaan ood wanaag isu xiriirisaan maanta waxaa ishaya kufri iyo daaquud iyo diintii islaamka ishayo masjidka iyo kiniisadda ishayo cidda aan diin isku xukumin oon diin islaam aan u xukun tegin allah tabaaraka wa tacaala halkaasuu dhigay isfiiri adugu marka booska aad taallo fiiri allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun maanta waxa socdaahi waxa weeyaan dagaal baa socdo masjidka iyo kiniisadda u dhexeeyaa waxa ishaya maantay waa kiniisad iyo masjid iyo ehelkoodii baa ishaya ma arkaysaa allah tabaaraka wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu wliyaaa shaydaani ina kayda shaydaani kaana daciifa ma arkaysaa shaydaanka iyo dhagartiisa la dagaalama owliyadiisa la dagaalama been iyo qusacbalaad iyo wax aan loo joogin bay daldalayaan diinta islaamka fulaynimo ma taqaano wax isku daranina ma jiraan meeshaan ninkii wax isaga ekaadaan waa isaga iyo aqoon daradiisa meeshaan wax isu egna ma yaaliin wax isku daranna ma yaaliin dardaarankayga ugu dambeeya waxaan inin leeyahay ha la soo nooleeyo shaacirta diinta ha la nooleeyo dugsiyada qur-aanka ha la furo madaarista ha la tago dadka waaweyn iyo dadka yaryar waxbarasho lagama duqoobo inta cimrigaagu dhiman yahay jaanis aad haysataa madaarista qur-aanka kuwii maraakisti cilmiga sharciga ah dhammaantood ha la furo hana la tago diintiinna barta ku dhaqma difaacda ma arkaysaa waxaan inin leeyahay wakhtigiinna ka faa'iidaysta inti nool weli fursadaa u bannaane waktigeenna aan ka faa'iidaysanno diinteenna aan baranno isku maamulno aanna difaacano wajasaakum allahu khayr kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh abu cadnaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيدا hagaagka dowladda federaalka ah waxa ay muqdisho ku laysay dhallinyaro badan askar ka tirsan dowladda federaalka oo falalkaasi dilka ah geystay ayaa si caadi ah isaga kala gooshaya magaalada muqdisho mana jirto cid u ciqaabaysa ficilada ay kula kaceen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho aabba soomaaliyeed waxa uu ka soo muuqday warbaahinta muqdisho waxaana uu sheegay in wiil uu dhalay horey ay u dileen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nabad sugidda waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka ay u ballan qaadeen in la siinayo diyo laakiin ilaa iyo hadda uusan wax diyo ah ka helin dowladda federaalka nabad sugidda haddaan ula tagay nabad sugiddii anoo wata warqaddii dhimashada isbitaalka wiilka oo tan ah anigoo wata warqaddii ma warqaddii eh, sawirkii wiilka oo ah kan iyo warqaddii dhimashada isbitaalka ee caddaynaysa oo tan ah iyo taarkii anoo wato saddexdoos anoo wato ayaa waxaan tagay hay-adda nabad sugidda markaas kadib baalidaan galaynaa ay dhaheen waxaa baalidii loo xil saaray nin la yidhaahdo corneel xaamid oo markaasi joogay arrinkii baalid dheer ay galeen baalidii dheereedaan sugay sugay sugay markii taariikhdu ahayd disembar ko labaatankeedi laba kun lix iyo tobankii waxaan helay warqadii qiraalka ahayd waxay oga ogolaadeen inay iga dilaadeen oo soo ogaadeen dee iga wiilkii iga i dilan ay soo ogaadeen ah waxay isiiyeen macnaha waxaan ihi lacagtii isiiya waxay dhaheen macnaha waa maalin maanta doorashooyinaas aa bilaabanayo kadib aa lagu siinaa la yidhi markaasaa waxaan idhi gaafowow waad dhiman kartaa waa lagu bedeli karaa qiraal isii wiilkii inuu gacantiinii ku dhintay gaafow waa runtaha uu yidhi qiraalkii macnaha qiraalaan ku siinaha uu yidhi warqad qiraal ii qori ku cadayn cidday qusayso ujeedo bixin dug warbixin tirsigeed isagoo oo oo ka qaadahayo taarkii ay booliiska qoreen boolbaar ay qoreen oo ah c i d da taarkii ay u dareen wasaaradda amniga isagoo ka qaadahayo ogaanshaheeda ka bilaabaya wuxuu yidhi cidday qusayso ujeedo bixin duug iyo maka warbixin tirsigeedu yahay qa- bada qaybta baarista dembiyada bada kun laba boqol soddon iyo sideed laba kun laba kun shan iyo tobankii kuna taariikhaysnayd sideed iyo tobankii may laba kun shan iyo tobankii oo ku saabsanayd marxuum aadam yuusuf nuur oo ku geeriyooday howlgal ay ciidanka nisa ka sameynayeen kilomitr lix gaar ahaan saybiano waxaana si kama ay ku dhacay oo yidhi xabado ay ciidanka nabadsugida tuureen haye haddaba hay-adda nisa waxay bixin doontaa sida ugu maq- macquulsan duugtiisi marxuumka iyo diidiisi diidin afkuu ka sheegay diid waa bixinayna oo yidhi warqadda kuma uusan soo qorin laakiin okay intaas markay ii marayso oo warqadii qiraalka aheedna waatan nabad sugidda ay bixisay annagaa dilni ay ku leeyihiin wiilkii waatan haddii la arkahayo ha arkaan in layla arkaan doonaya warqadii waa taas Ha, warqadii nabad sugidda qiraalka ay ku bixisay wiilkii inuu gacantooda ku dhintay waa taas oo u bixiyey taliyihii nabad sugidda ee markaasi joogay oo ahaa cabdulaahi gaafow maxamuud marka waxaan waxaa kaloo marka meeshaan aan joogo anigu waxaan sugaya diyo marka waxaa timid doorashooyinkiyaa soo qayb galay doorashadiiyaa soo gashay doorashadii hadday soo gashay waa sugay waxaa la doortay madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la doortay marka waxaan islahay maanta waxaa helaysaa xaqaagii warqadaas qiraalka ay nabadsuguddaa bixisay kadib waxaan sambaloolshe waa la bedelay ninkii la yidhaahdo ilaahay ku ummadda raadee ninkii la yidhaahdo gaafow waa la bedelay waxaa bedelay nin la yidhaahdo sambaloolshe cabdulaahi sambaloolshe ma lehna magaciisa saddexan ma aqaane kuley sambaloolshe aan u aqaanaa sambaloolshe inaan la hadalno waan u tagnay habeen afar sacaan u tag anoo xildhibaan watay ayaan u tegay oo waxaan idhi saas iyo saas ay haysato niyo waa kana ogaaw wuxuu yidhi hebela xilsaara kadibna inuu nala hadlo wud xildhibaankii mis- waa iska afgabay aniga bini- muwaadinaan ahay shacab ah markastan xildhibaan inaan raadiyo xaq ma ahan
xisbiyada mucaaradka ah somalilan waxa ay kulamo ku yeesheen magaalada hargeysa kulamadaasi ayay ka soo saareen bayaan waxaana ay sheegeen in muuse biixi uu ku sifoobay keligii talisnimo iyagoo wacad ku maray in kalsoonida ay kala laaban doonaan madaxweynena aysan ugu yeeri doonin muddo toban maalin gudaheeda haddii uusan wadahadal la furin xisbiyada mucaaradka islamarkaana aysan ka wada hadlin arrimaha la xidhiidha isqabqabsiga iyo muranka ka taagan doorashooyinka waa kuwaan faysal cali waraabe iyo ciro arrimahan ka hadlaya walaalayaal maanta waxaa muuqata in muuse biixi uu u xuubsiibtay keligii taliye cagtana saaray waddadii hore loo eeday ee kayrkii iyo jannadii dhagarta ku caanka ahaa ay mareen waxaa muuqata inuu burburiyey dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayey isla markaana taca badani shacbigan ka galay waxaa muuqata inuu minjixaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda somalilan oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed waxaa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo igmaday isla markaana uu si badheedha iyo ku-tumashaha u jebiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa waxa maanta aanu cidna aad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii haybadda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheedha xididada ugu siibay oo ay noqdeen saylad muuse ka adeegtan labaatan maadaama uu muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horreeyo golaha wakiillada isla sannadkan labaatan labaatan maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan toban sannadood muuse biixi maalin wixii gudihii u baabi'iyo haddana dalkii uu khiyaami ku sameeyey telefoon baa la ii soo diray tobankii bisha diyaarad bu iska fuulay siddeed boqol oo milyan oo dollar oo la yidhi soomaaliya waxaa la siinayaa marka laga dhaafo meesh- mag- ay- ay- me- me- me- deynta ayaa la yidhi boqol kiiba soddon baa yeelanaysaan laakiin bisharuud la yidhi farmaajo la kulma oo jabuuti kula kulma mesajkaa waxaa siday ninkii u n t siday international committeekaa siday waanu diidna anagu aqoon rignala fadhiya annagu gacanta hoos galasana mayna dowladdaananu heshiiseen sideedii boqol milyan baa loo sheegay haddaan idiin sheegaya waa ka hangalaysay shan iyo afartan mirir ayuu dalkii somaliland ku xaraashay shan iyo afartan mirir qolay wada joogeen maxaa samay markaas mast- mada- madaxweynaha ee, ra'iisul wasaaraha etoobiya farxaddii wuxuu u tegay iyo- waddanka elyaa imaaraadka wuxuu yidhi somaliland iyo soomaaliya waa heshiisiyey waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo keliya magaranasaaye raaligelin kabacdina alloora hargeysaa la geyna alloorihi sidaasay horta sheekadu ku timi waa iibsannahay dee umay suurto gasheen waa ninkaa aan markii loo yeedhay odhan maxaa igu yeedhaysaan waa ninkaa markii uu soo noqday ummadda u warramin waxay ku wada hadleen waa ninkaa markii iminka uu yimi axmed shida'aan waxay ku wada hadleen cid la wadaagin laba jeer bay gaar isku arkeen ha- subaxdii iyo habeennimadii markuu ka soo dhammaystay buu afar wasiir u yidhi kaa wada cashayn eh wuu ka tegey ma- muuse wuu ka tegey madaxnimo iyo sharci uu ka tegey haddaba waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago oo sharci uu ka tegey waxaa uu ku dhaqaa- ku dhaqaaqo annaguna sharcigan ku kala socone madaxweyne noqon maayo madaxweyne muuse biixi buu noqonaya hadduu yidhaahda ucud iyo furuud waan baabiinayaa oo sharci aan wakhtigaan baan geenayaa oo shaar baan tolanayaa waxaan leeyahay madaxweyne looma tid hadduu bishaa gudaheeda timeskaa la siiyey ilaa bisha tobankeeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuuruu qaadanayaan ma jirto kaladaan ka jaraya kaladaan ka jaraya waxaanu kaa jarnaa ma lacagta qaadatid eed khaayinka ku tahay weliba waa khaa'in malcudma weeye hayaan laga xusumoon maanta reeru dabada gelayaan ma jirto reerkoodu wuu arkay soomaalida o dhan way aragtay adduunku wuu arkay waa khaa'in afkiisa iyo urkiisa lahayn horaan u sheegay
waa hagaag gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaan ku soo xidhaynaa barnaamijka oo qaybaha dambe aad ku dhegaysanaysaan warbixin ka hadlaysa dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose munaasabadda dowladda lagu soo xiraya waxaa ku sugnaa maxamed ciise warbixintan ayuuna nooga diyaariyey فتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره وشبابنا الغالي سمت أفكاره munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada baraawe ayaa lagu qabtay masjid ku yaala deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadda ayaa lagu soo xirayey dowra socotee muddo saddex maalmood ah taasi oo loo qabtay ganacsatada ku dhaqan deegaankaasi munaasabadda waxaa ka soo qayb galay culamaauddiin nabaddoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى يا فرحة تعلو وجوه شبابنا ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay nabadoon kufridiid wuxuuna dhiirigeliyey ganacsatada in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada ayna dareemaan amniga iyo kala dambaynta ay ku naaloonayaan in uu jihaadka ku yimid ee dadka soomaaliyeed waa dad soo jiray weligii oo jiray anigoo aan laba noqdoo raba ama saddex noqdo inaan ka hadlo aan badinaynin waxaan rabaa inaan idin yar xasuusiyo soomaaliya waxay maanta haysato hadda dadkeennan inta fadhiya dadka la maaragta la halmaala waxaan ka wadaa inta hadda ee kitaabka ilaahay lagu maamulo soomaaliya ma helin in aynu xusno ama aabbexeen xusno ama awowgeen xuso ma helin in la garto in laga sheekeeyo anigu taariikh baan jiraa ma maqal dad iga weyne dad iga filaba waa la helayaa ila fuqaca macnihii marka waxa weeye sidan maanta aynu haysannaa soomaaliya maba soo marinba eeg hadda maba soo marin saana inta la isugu kaaya keenaana la odhan jiray hebel magaciisa qaada liilan iyo markis qaada ma garanaysaa liilan markis maxay ahaayeen waa gaalo cawaana ah waxba aaminsanayn ayaa nala odhan jiray nolosha ayagaa hayee u heeso oo noloshii ka doona ya iyaga hore ina marinaya bal eeg hadda waxaa laga yaabaa dadkiina dhallinyarada qaarkeed inay isleeyihiin dee nolosha haddeer aad daba taagan tahay talow haddaad meel kale aado way kuu saxmi lahayd nolosha wallaahi soomaaliya ku soo wareedhaye hamiga calooshiinna yuu geli wax yar baan taariikhidin ku noqonayaae waxa weeye waxaan ku soo eegnay dimuqraadiyad waxaan ku soo fiirinnay howlyahanti wadaag waxaanu ku soo fiirinnay qabiiliisim ilaa la waayey mid mid sheegta intaasna libin baanu hadaroodnayno waxaanu rabnay nolol adduun inaanu heliya mid aakhiro labadaba markaanu wadadaa marin wuxuu yidhi nin aan baday halku aaday waa ulaha koonay marka annagu waxaanu islahayn horumar gaadha ilaa mid mid la socda nala waayo meesha aad maanta soo gaadheen ay ay ay soo gaartay oo aad aragtaan oo qof qof soomaaliya oo qof qof ka qaadaya la arag oo maanta cadowgii soomaaliya aanu leenahay shalayba somalilan waxay lahayd aarmaajo noo iman maya laakiin waa noo iman karaa ninkaa maxaa arkaaho abe waa noo iman karaa bay leeyihiin waa walaalkaya waxbaa naga dhaxeeya daris baan nahay eeg hadda ninka soomaaliga nooma iman kara wuxuu raba ha noqdee soomaaliya o dhan bay ka taagan yihiin sidaas macnihi waxa weeye hal waxaas iyo wax la mid ay dhashay wixii aan horumarka ka dhigaynay calmaaniga aan ku ordaynay halyahanti wadaagii dimuquraatiga qabiiliyisimka waxaasay dhaleen inaanaan isba sheegan oo cadowgayaga aqoon weyno oo jad iyo jaawo weyno oo waalalow iyo tiih nagu dhaco oo qaarkayaba meelu cararo oo balaaya balaaya noo dhiibto ayaanu ka dhaxallay nolosha adduun oo maanta aynu taagan tahay mid kaleoo aakhiraad jidha tani macno male sida rabbi noo sheegay wax yar weeyo maalmaa imtixaan baana la ysku keena daara imtixaan waata lagu lagu magacaabaayo ee adigoo maanta dhallinyaradaasoo shan iyo labaatan jir oo curdan oo meelle aan ka jiranayn oo wax walba diyaar kugu yihiin yaa ummaddiioo janno u dareedhayd kaale naarta usoo xaadir haddii lagu yidhi subaxaan galabtaa galabtaa galabtaa casarka maxaa noqon lahayd ma waxaasaa wax la ilaawo ama dhalinyarsada nolosha adduun iyo midda aakhiraba waxay sahmayaan waan rabnaa labadabe waxay sahmayaan kitaabka ilahay inaan qaadano oo kitaabka ilaahay see lagu helayaa seesa ku soconayaa waataynu kala googoonoo qaarkayaba meel aadae intaynaan maxaa kulmiyey oo siday ku dhacday inaan isu nimaadno intayadaasoo nin nin la qabiili uu yar yahay qaarba meel ka yimaadeen inaan galabtay maxaanku dhaha isu yaanna kulmiyey ilaa waad u jeedaa somalilan soomaali inteedii kale oo aan kitaabka lagu xukumayn qof qof salaamaa ma jiro kuwa wada dhashayba ay isdooxaya muddi isgelinaya gabdhihii guryihii bay ka soo bixi inta la dilaa la kufsanayaa haddana waa gabadhii in adeertay ahayd waxa saas loo yeelayaa ninkaasaa yeelaya in adeerkeedaa yeelaya middii loo roonaada dahabkaa laga furanaya middii oo la gelinaya kufsi iyo dil baa socda marka qabiil inuusan wax tarin bay maka marag furaysaa eeg hadda waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn oo waxna tarayaa ma jiro waa yahay kitaabka ilahay see ku helay marka waa yahay see ku helaynaa kitaabka ilaahay waa isla qirsanaya adduun iyo akhiraba isaga inaan ku liibaanayno kitaabkii waad aragteen oo niman ma aragteen ee tabliiq la yidhaahdo socda eeg hadda way noo maxaadareeyaan way noo sheegaan waa naga tagaan wax waxa iyo meesha ka qaada ma aragtay dhulkaasay tegayaan hargeysay tegayaan waa maxaadarinayaan mashaadiday tegayaan laba isuma keeni karaan waa maxaadarinayaan waa baxayaan maxay taa macnaheedu meesha ay wiilashaan mujaahidiinta ay joogaanna waa tanoo ilaahay kitaabkiisi baa ka soconaya dadkiibay kulminayaan waxbay u sheegayaan amar bay bixinayaan maamul baa jira sharaf baa jira waa kana maxaa keenay waxaa keenay waa jihaadka diintani seef bay ku socotaa wax kale kuma socoto galabta haddaan seef loo qaadan oo aan seefi jirin inta yadaan maxaadaro noloma qabteen isumana nimaadneen habeen xala tegay weeye yaa galabtay taaban kara magaalada halkaas wixii la dhigo caawa looga seexdo cid taaban kardhaa ma jirto soo ma jeede waxaa waay waxaynu ku hellay sharaftaa waxaynu ku hellay waa jihaadka marka walaalayaalow diinteenni aan xagsanno see ku xagsannaa waxaan ku xagsan karnaa inaan jihaadno non waddo kaloo loo maro wallaahi ma jirto diinta baarkeedu waa jihaadka diin haysan mayno haddaynaan jihaadin sidii soomaaliya waa ahlu tawxiidoo waad aragteen waabaa diintu soo madhay meeshay rabaan bay maraan waana iskaa shahaadanayaan waxa laba xil doonaa la samaynaya iyadoo musliga gaalo wuxuu yahay mataqaani ninkuu lacmo ninkuu doono la cabaya laakiin haddii jihaad jiro masaasaa dhacaya tusaale sidaan aynoo ah gobollada soomaaliya qaarna kitaabka lagu xukumaya qaarna aan aan kitaabku gaadhin tusaale waxaa inoo ah kuwaan kitaabka gaadhin fiiriya waxaa ka jira halka kan maxaa ka jiray hadda ragga ganacsanaya oo magaalada aan joogaa haddaan jihaadku jirin wallahi ma ganacsadeen mana yimaadeen meesha kitaabku jiraa nolola meel carsaan ahoo saa u dundusano aan wax lagu tilmaamo la arag bay ahayd koobiyaana lagama heli karin magaaladan ilaahay kitaabkiisa markii la keena nuur baa ka baxay oonka ilaahay o dhan baa soo imanaya waxaan hadalkaasoo dhan u jiirayaa inaad xasuusataan ilaahay kitaabkiisa difaac buu rabaa in loo dagaalamuu rabaa in gacantaa midigtaa lagu haysto tanna qori lagu haysto ayaa la doonayaa cadowgeenna waad ogtihiin ciidda iyo faruu ka badan yahay weligeenna waynu lahayn waxaan ilahay kitaabkiisaana isagama celin karno toddobaatan iyo toddobadii intaanu tagnay oo yacnaanu etoobiyaanu ka soo dhacsanayna dowladdii ugu xog badnayd oo soomaaliya soo madhay taariikhda waa haysaan wixii ka dhacay xoolo aan xalaal lagu hantiin ma xera raagaan buu yidhi xunbadduusa weeyo sida xoorkiibay guri waxaan xaq ku soconin tillaabo qaadi maayaan annagaa ciidanka yaga iyo qalabka yagii ka nimi soo uma jeedin balana waxaan marka hadda dadku waxay leeyihin balaba til nooguma horreyn inaan etoobiya dagaal ku qaadno sababta waxaa weeye maalintii baan iskhilaaf u horreysay hadda hadda maxaanu lahayn heese waxaanu ku dagaalgelinaynaa iyo mukar yaan dagaal ku gelayn ilaahay ma mukar buu rabaa gaalka ilaahay wuxuu ku nacay waa mukarkee sidoo kale waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoon cilmi oo isna kelimad ka jeediyey halkaas wuxuuna kula dardaarmay ganacsatada in ay dhaqangeliyaan wixii la soo baray ikhwatii fi lcaqiida marka hore allah ayaanu mahad celinaynaa nagu soo kulmiyey beydkiisan sharaftii karaamada leh oo isaga loo idaafeeyey innagoo ka hadlayna diinteenna mataqaanaa ilaahay uu noo soo dejiyey oo nebigeenna maxamed noogu soo dejiyey alayh isalaatu wasalaam waxaan xusuusinayaa walaalahayga kelmad baan xusuusinayaa walaalaha muslimiintaana oo caamkaana ayagana mid baan xusuusinayaa walaalaha dowladda noo soo xirantay markaan ku hormaro walaalayaal waxaan leenahay ardayga waalidkiis wuxuu ku baraa inuu ku intifaaco mustaqbalka wixii nala baray horta inaan ku intifaacno walaalayaal anfacaasi muxuu yahay marka hore naftaada ku boorri wixii lagu baray inaad naftaada ay ku dhaqanto ku boorri marka hore waxaad baratay marka labaad isku day inaad u gudbin karto ummad kaleento ilmahaagaba ha laga bilaabee ilmahaagaba aad ka bilowdaiyo gurigaagabe inaad wixii lagu baroo khayrka ahaa oo diinta ahaa oo sharciga ahaa aad gudbin karto isku day maalinkaad aad samayso naftaada ku tadbiiqiso waxaad baratay ehelkaaga iyo muslimiinta kalena aad ku tadbiiqiso waad gaartay yoolkii aad higsanaysay laakiin haddii naftaada aad gelin weyso oo aad iska fadhisay meesha intii mataqaanaa dowladda la qaadanayay xikmaddii socotoo dhan ay ku seegtay ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika ladikraa liman kaana lahu qalbun ow alqa samca wahuwa shahiid waanadaas waxay waano u tahay digrigaas la soo xusay ama laga soo sheekeeyey waxay waano u tahay liman kaana lahu qalbun qof qalbi oo wax ku weelaysto oo wixii loo sheegay uu ku xafido leh oo amase alqa samcu maqalkii wixii loo sheegay ay dhaceen wahuwa shahiidun asagoo xaadirahoo dhegaysanaya u diyaar ah looma baahno markii irdahan ka baxno inaan dhahno maadaa qaala anifa war wixii la sheegayay maxay ahaayeen inaan dhahno looma baahno wixii nala baray waa inaan walaalayaal qalbiyeynaa ku dhaqannaa dadkana ku dhaqnaa ehelkeenna ugu sokeeyo intaas waxaan leeyahay walaalaha mataqaanaa dowladda u xirantay ayaan leeyahay waxaan aad ugu boorinayaa yaysan khasaare noqonin wixii hadalla baxay wixii xikmad baxay wixii mataqaanaa rag culumaha isu keen bedelay wixii mataqaan rag mataqaanaa xikmad la isu keen bedelay wixii buug iyo qalin iyo mataqaanaa ilaa ma haddale qarash baxay yaanay noqonin hal bacaad lagu lisay intaasaan leeyahay idinka mid baanan ahay anigu waxaan leeyahay soomaalida guud ahaan markaan intaas uga soo baxo n walaalihii dowladda dadkeena muslimiinta guud ahaan iyo mujaahidiinta waxaan leeyahay walaalayaal annagu meesha aan joogno iskama joogno markan ku leeyahay meesha aan joogno waa min raas kaybooni ilaa raas casayr waayo ayaan ka hadlayaa mujaahidiinta dhulka ay joogaan amaba adduunyada mujaahidiinta joogta ayaan mataqaanaa hadduu hadalkaygu gaari karo iskama joogno meesha aan joogno allaah ayaana keenay asbaab ayaana naloo keenay dhulkii nala ka soo saaray oo gaadu naga soo saartay gooraan ku noqonayno ilaah baa og magaalooyinkeeni waaweynaa gaala haysata ka talisa gooraan ku noqon doonno ilaah baa og walaalayaal waxaa ogaataan waxaan ku joognaa oon bartaas ku joognaa xafid ilaahay uuna xafiday xoogkeennaa kuma joogno walaalayaal xoogkeennaa kuma joogno waad ogtihiin waxaad markhaati ka tihiin maalinkii mataqaanaa jihaad ka bilaabanayay soomaaliya waad ogtihiin raggii bilaabay intay la ekaayeen yaraan waxaad ogtihiin haddana maanta intay marayaan waad ogtihiin inta u dhaxaysa nin walba u qiyaaso dadkaas annaga uma yeerin cid u yeertoo tiri war kaalay oo mataqaanaa ilaaha maadala lacagahan qaado xoolahan qaado darajadan qaado kaalay oo mataqaanaa gaala aan dil ma jirin nin walba ilaahay baa keensanayay maalin nin walba allihii abuurtay baa maalin ku soo ridayey qalbigiisa inuu jahaado keenaya halkaas nin walba ilaahay baa mataqaanaa maalin u keenayay guulahooda meeshay marayaan markhaati baa ka tihiin waxaad markhaati ka tihiin maantay maalin maalmaha ka mida iyo maantay farqiga u dhaxeeya maalin maalmaha ka mida waxay ahayd ka sheekayn maayo waad fahamsan tihiin maantay gaalo cabdaan iyo madoow murtad iyo kaafir caalamiya intaba inay godad ku urureen oo mataqaanaa naga hareen oo qaranka ilaahay idankiis aan ku reebnay ama mataqaanaa kulaylka aan ku reebnay ilaahay fadligiis ku reebnay markhaati baa ka tihiin walaalayaal goortii munaasabadda soo idlaatay waxaa ii suura gashay inaan shucuurtooda wax ka weydiiyo ganacsatada loo soo xiray dowladda kuwaasi oo ii sharaxay waxyaabaha ay ku barteen dowladda maxamed amiin
halkan maanta maxaa ka dhacay ka warbixi badan dooro aad u qiimo badan marti sharaf maasha allah ganacsatada ayaa laisku keenay muddo saddex maalma ayaa socotay doorada waxayna ku saabsanayd manduumatu fii sayri ila allahi wadaar alaakhira dowladda yaa idin qabtay wilaayadda islaamiga gaar ahaan maktabka dacwadda degmada baraawe maya dhowr mar ayaan dooro qaatay waa doorada ma soo tarin karo ma la soo koob karo doorada maalma isbu ama bil kadib dooro maasha allah ayaa loo qoonaa ganacsatada ku dhaqan kunya barow maasha allah
waayo waxyaabaha aad dowladda ku qaadato waxyaaba ka mid ah ma akhrin kartaa haa nacam shecir hataa iyadoo shecir ah micnaa ee saciida aladiina tajanabuu subula raddi tayamamu manaasila ridwaan fahum aladiina akhlasuu fii mashihim mutashariciina bishircati aliimaan macalimiinta dowladda ku sii maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqiyaa inay sii wadaan dowladda noocan oo kale ay u badiyaan mar walba iyo maktabka dacwadda inay isku soo rareebaan wax ku nool bulshada si ay u bartaan diintooda ay u fahmaan kutubkooda si ay u difaacdaan weliba markay fahmaan kadib magayga waxaa la yidhahdaa alaaliyo wari ku dhiyay miilin doore aan ku qaadan imise maalmood ee socod dowladda saddex maalmoodoo socotay maalin saddex waa noo soo gebagabay
tan miyaa kugu horeysa doore aa qaatay mise horaa doore usoo qaaday tan ay ugu horreysay doore aan qaadana waa iyo kow waa iyo kow haddana waxaan rajaynaa doore saddeaad labaad saddeaad afaraad shanaad inaan qaato oo maktabkana noo soo diraan
ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa macalimiin dowladda bixinaya dowladda bixinayan waxaa ugu baaqa maalin walba dowladan oo kale inay noo soo qabtaan aan ugu baaqa wacalaykum asalaam magacii waa farxaan daahir xuseen waxaa ka dhacay halkan doore ayaa nooga soo gabagabeeyey maktabka wilaayada islaamiga ee baraabe dowladaasoo magaceedu uu yahay muscab ibnu cumeyr maasha allah walaahi dowladan aad iyo aad ayay u wanaagsaneed alxamdulilah waana ku riyaaqnay dowladan iyo doorooyin ka badanna waa ka filaynaa maamulkeena alxamdulilaahi rabbialcaalamiin inta ka maqan waxaan leeyahay soo haleela wallaahi wilaayaadka waa meel aad iyo aad u wanaagsan waadna maqlaysaan idaacadaha kulli waad dhegeysanaysaan alxamdulilah yaa loo soo gabagabeeyey dowladda ganacsatada iyo xamaalilayda inta kulli dhammaan waa noola soo gabagabeeyey imase maalmood ayay socotay dowladda saddex maalin ayay socotay macalimiinta waxaan ugu baaqayaa dowladda wallaahi maasha allah ay ahayd intaan in ka badanba waa ka filaynaa wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaya aliyow xuseen asnowalare halkan maanta may ka dhacay dowro wanaagsan aad iyo aad anfayla dowradaas magaasha lerow muscab ibnu cumeer lerow kadhiidi marka dowradaas aad aan ka diirsani saddex beri yaa socotay maantaan in gebagabowti maanta dowradaas aad iyo aad aan ka faaidni faa'idayaal badan aan ka faaidni marka ma yara lahayay dadkii kale ganacsiga ununimada oo dowrada aan ka faaidaysan dowrada aan ka faa'iidaysadaa dowr aad iyo aad linka diirsado waaye ilkaxidna gaboobsado waaye oo qalbagaan aad iyo aad aan gaboobsado waaye maysingar lahay inta ganacsi ah ka dhawaada dowladan boqolkii boqol shee saasingar lahay maya dowladan dowla marna een kaleha marnay dowlooyin badan ha sii marnay laakiin dowladan eed eed macnaha dowlada eedan kadiirsamay dhinaca ganacsiga yaa eed eedan kadiirsanay waxyaala ribaay ah yaa aragnay oo marna aanan inkadigi waxyaalaha taa ganacsiga marka beentala ka dhaarada waxaan yaanaan ka gadi boqolkuwaan ka gadi wallahi taleerow yaa nin xaramata yaa nin ka sheegay eed eedaan ka faa'idnay maalimiinta dowlada aan nasiidi ma inka baaqay ilaahay siin jazaaya ilaahay siin barakaa jazaakum allah kheer baaraka allahu fiikum dowladan na hor an sii wada sii lama jabaaraa siin ara lahay ilaahay maalinta qiyaama isin siin weydiiya maysin ara lahay ini macnaha dadki isin mas-uuliyadka atin ini walbartan un faa'iido itanga yaa siinka baaqa lahay isigna dadka ku dhaqan wilaayaadka ayaa laga dareemayaa sidii ay ugu faa'iidaysteen dowlaadka loo qabto hadday ahaan lahayd dhanka barashada diinta islaamka iyo horumar ganacsi intaba
بالدين أسسنا منابر للسلام وكتاب ربي إنه خير الكلام يا مكتبا أنت المنارة للجميع النور أقبل وانجلى منه الظلام يا مكتبا أنت المنارة للجميع النور أقبل وانجلى منه الظلام
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuux caw waanaga intaa waxaa igala qayb galay maxamed ciise barnaamij kala lamid intaynu ku kulmi doona dhammaanteenaba fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu